shir jaraa-id oo madaxdu ay qabanayaan maanta waxaan ugu talagalnay waxyaalaha magaalada ka jira oo la buunbuuninayo horta wax sida inta ay leegihiin aan u sheegno iyo dadka ka shaqeynaya oan rabno inay aan uga digno inay hawshaas faraha ka laabtaan dadka waxaa la gaarsiiyey magaalada xabad baa ka socoto waddooyinkaa xiran horta wax xiranna ma jiraan magaalo meel la xirana ma jirto ciyaalo yaryar oo ay dad canaasiirii soo adeegsadeen ayaa dhagaxyo oo laamiga kusoo turturay ayagiina waa la xalliyey xalayna waxaa dhacay operation yar operationkaasna waxaan fahamsannahay dadkii dhaqankaa waday inay iyaguna ka dambeeyeen dadkaas marka kolley fakar ay iyagu leeyihiin iyo mid cid kale leedahay cid waxay ku shaqaynayaan dib baanu kasoo sheegi doonaa haddii ilaahay idmo laakiin waxaan anagu tuhunsannahay in gacmo kale ku jiraan waxaanu leenahay marka dadka magaalada degan magaaladana waa hooyo waa magaaladii ganacsiga waa magaaladii ugu dhaqaalaha badneed puntland nabad bay dadka ku deeqdaan shiddo iyo dhibaato kuma deeqdo qofka dhibaatada ka shaqeeyaana hadhow haddii dhibaata tim qofka haddii qofka dhibta ka shaqeeyaa hadhow dhibaatadu markay deeqdo qofka ugu kartisa xun buu noqonaya waxaanu leenahay ka kaaftooma ilmihiinnii iyo carruurtiinnii iyo hantidiinnii iyo naftiinnii baa taalla magaalada ha gubinina belana ha ka shaqaynina qofkii bele helaa waa raadiyaa asagayna ku koobnaan doontaa aakhirkiisa isagoo baryotomayana waa la arki doonaa waxaanu leenahay nabadda ka shaqeeya shiddada daaya ciddii wax tabanaysaa sistamka ka tabanaysa ama cid gooniya wax ka tabanaysa ama qof ka tabanaysa sida ay tahay iyo nidaamka iyo sharciga ha soo mareen waxaanu leenahay ha laga daayo dhibaatada magaalada ha laga daayo ha la dejiyo gacmaha ku jiraana hadhow kuwa dan inihaya ma aha waxaad yeelaysaan marka ka kaaftooma sharaf baad hadda leedihiin adinkoon sharaf lahayn oo qaymo daran baad arki doontaan haddii aydnaad fidmada daynin waxaan aada iyo aada usoo maaragtay ugu uga digayaa inay dadkaasi ka kaaftoomaan dadka waxgaradka ah odayaasha culummada isimada deegaanka dadka jooga haddaad u naxaysaan deegaanka iyo dalka danina idinka hayso dadka waxmagaratada ah oo waxyaalaha samaynaya ka hortaga qof haddii hadda lasoo xiro laba boqoloo nin baa ku imaanaysa qof xumaan sheegayana hal qof oo intiqaata ka nahayaya arki maysa waxaad arkaysaa odayaal iyo isimo iyo nabadoonno ilmahoodii hortooda wax ku samaynayaan oo daawanaya o adiga intiqaata kuusoo sheegaya dee mas-uuliyadda noocaasina waxay noqonayso ma garan karayno hadhow haddii la yidhaha khayr mas-uuliyiin baa tihiina hadhow cay baa naloo waa nala caaya odhanaysaan marka ilmihiinna iyo guryihiinna iyo naagihiinna iyo bahalkii naftiinaba xafita ilaahayna ka xishooda dadkana ka xishooda waxaan kusoo dhaweynayaa taliyaha ciidanka aad baan inii salaamaya asalaamullahi calaykum bismi illaahi raxmaan iraxiim sida taliyaha qaybtu ka hadlay ujeeddada aan ugu yeernay meediyaha ee ku salaysanaya shir saxaafadeedkan ujeedyadoodu waxay ahayd inaanu shacabka puntland la socodsiino xaaladaha ka jira qaabka loo sheegayo iyo waxaa runta ah soomaalida waxay ku mahmaahdaa been fakata runi ma gaarto waxaa la idiin sheegayo waxaan rabnaa inaanu si faftiran si faftiran oo run ah idinkugu soo gudbinno intii dhegihiina lagu shubi lahaa wax aan jirin aan macno samaynayn guud ahaan puntland waa nabad markaan xaqiiqda idiin sheego wax dhibaataa oo ka jiraana ma jiraan mujtamaca meel hadduu isugu yimaado ciddi iyo qaniinye iyo waa ka dhex dhacaan xawayaanka ilaahay abuuray ee la yidhaahdo khayrulcaqliga markay meel isugu yimaadaan way ishardiyaanoo way isqaniinaanoo way isku hiigtaanoo waxbaa ka dhex dhaca laakiin intay yimaadaan ma yidhaahdaan waa baaba'nay waa burburna waxaan filayaa marka ilaahay qaadirah nagu manaystay caqliga inaan siduu yahan u isticmaalno magaalada boosaaso dhowr iyo tobankii beri ugu dambeeyey oan joogay wax dhibaataa oo ka dhacay ma jirin maalin aan hadda aan u malaynayo isbuucin laga joogo xukun baa ka dhacay maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunkaas qofka bini aadanka ahi xukunka ama waa ku qancaa ama waxbuu ka tirsadaayo racfaan buu ka qaataa qofku markuu miiska cadaaladda fadhiyo wuxuu xaq u leeyahay inuu isdifaaco inuu doodo maxkamaddaas waraysigii markhaantiyaashii caddaymihii dhammaan maxkamaddaa la soo dhigay waana haynaa iyagoo duuban baa la hayaa maxkamadda yaalin waa lagu qanci karaa dad ma garanayo ciday u shaqeeyaan anigu runtii laakiin waa ogaanaynaa cidda u shaqeeyaan iyo meeshay ka yimaadeen ayaa waxay samaynayaan brobagandis ah dadka in la kiciyo su-aashaa waxay tahay marka maxaad ka faa'iideysaa haddaad gurigaaga dabgeliso waxaad ka faa'iideyso ma jiraan sida wax u dhaceen baan marka rabaa inaan idiin sheego sida wax u dhaceen waxay ahayd carruur yar yar iyo dumar ayaa meel ka mida suuqyada magaalada waaweyn idinkoo la socda waad og tihiin magaalada boosaas inay cambiran tahay laisugu yimid makhluuq aada u fara badan baa ku nool meel yar oo ka mida meelaha dadku isugu yimaado dad aan isleeyahay qiyaastii waa dhowr iyo toban inay ahayn bal mal bay ka badnaa cabdixakiintaas labaatan bay hadday u badtaan oo oo aan ra ku jirin dhalinyaro yaryar wiilal yaryar iyo gabdho iyo oo meel meel dhagax ka tuuraya haddaad aragtaan hadda meediyaha markaad fiirisaan kiliibka lagu qaaday telefoonka ee ku jira hal qof oo action samaynaya kuma jiro halkaasay isugu yimaadeen waxbay tuurtuureen dhagaxyo iyo wax saasa kadibna ciidanka booliiskaa yimid waa la handalgareeyey maanaa way way way controoleen waxbay ka qabteen waa la joojiyey wixii lama layn lama xirin lama rasaasayn waxba laguma samayn keliya waa la daayey laba daqiiqa hadda meel bay u guurguureen dhowr daqiiqay arrintaa wadeen kadibna waa kala tageen waxaa suuqa la geliyey magaaladii boosaaso oo gubanaysaa mudaharaad baa ka socda qof kasta oo ka mida boqol kiiba sagaashan dadka jooga magaalada waxay haystaan teleefonada ee androidka la yidhaahdo ee kaamarooyinka leh ee qaada tasawirada bal inta raadisaan hal qof oo haya mudaharaadkaas haddaad heshaan de waxaad sheegayseen waa run markaa waxaan leeyahay dhacdadii halkaa ka dhacday wax macnaahoo ay samaynaysay iyo wax dhibaataahoo ka jiray midna ma jirin magaalada boosaaso waa nabad puntland waa nabad wax dhibaataa oo ka jira maantana ma jiraan dadka reer puntland ee dibadaha jooga xala wax laga soo wacayay iyo hameen hore yurub iyo america dadkii joogay oo walwalaya oo le dhibaata ka dhacday waddankii oo qaylinaya wax ka jirana ma jiraan waa been lagu faafiyey waxaan rabaa marka inaan uga digo shacabka puntland iyo shacabka soomaaliyeedba dacaayadaha raqiiska oo ujeeddada laga leeyahay inaan dhagahooda lagu shubin haddii ay xaqiiqada rabaan mas-uuliyiinta dowladda ee amniga ha la soo xiriireen na weydiiya teleefonadeedu waa furan yihiin twenty four hours ma xirno anoo taliyihii booliiska ah teleefonkayga weligay daqiiqad ka mida ma xirin waa furan yihiin twenty four hours waxaan leeyahay marka adoo runtii heli kara inaad been inaad been iyo waxaan jirin ku meeraysato macno ma samaynayso xaqiiqada si aad u gaarto la hadal mas-uuliyiinta dowladda ee gacanta ku haya iyo dadka saaxibul caqliga ah waxaan garanayaa markaan xaqiiqada idiin sheego magaalada muqdisho yaan ka shaqaynayey saraakiisha sare booliiskan ka mid ahaa tayar saldhig baan ahaa dad shacabaa mudaharaad sameeyey saddex iyo labaatankii oktoobar sagaashankii waxaan uma iyago jijabinaya shaltarka ama taabuga yare laga harsado qoraxda marka basaska la sugayo waxaan weydiiye waxaan idhi yaale waxaad jabinaysaan dawladdaa leh baa layidhi oo dawladdu maxay ku samaysaa dadkaa harsada ha marka idinkaa harsada markaa baska sugaysaan soo maa maxaa u jajabinaysaan bokisyada telefoonnadaa la jajabinaya telefoonkuna guryahooda ku jira waxaan leeyahay marka haddii aanu ka waaye aragna o aanu hellay waxa ay dhaxashay waxa ay dhaxashay haddaan hellay oo aad og tihiin soomaali meesha ay gaartay iyo heerka ay marayso inaan ka waantoownay ahayd oo aanu ku cibro qaadano oo aanu ogaano natiijada fidnadu ay dadka meesha ay gaarsiinayso oo inaan u sheegnaa carruurtayada iyo guryahayaga iyo dadkayaga ee makasta ee lagu shaqaysanayo waa inaan u sheegnaa la yidhaahdo haddii amnigu gacanta ka baxo waxaa ku xiga waxa weeyaan burbur iyo baaba waa waddo aan soo marnay soomaaliya haddaan nahay aan wada naqaano maanta qiyaasii saddex boqol oo kun dad ka badan ayaa dibadaha daadsan intaa boqol oo kun baa ku dhimatay amni darro marka waxaan leeyahay reer puntlandnow laba qodob baan kala garan la'ahay inay idin haysato qodobka koowaad horta waxaad samaynaysaan sheekadii masriga ahaydee juxa inta geedka fuulay laantuu ku fadhiyo isagu inta gura kale ku seexday iyo faas inta qaatay salla ka jaray marka haddaad idinku guryihiina gubtaan sheekadiinu waxay noqonaysaa juxa marka waxaana garanayn qofka inta dibadda kaaga yimid meel kale kaaga yimid gurigaaga dabka gelinayo oo aad ujeedda inuu dab gelinayo oo aadna baasiyi ku shubaysid ma garan qodobka labaad waxa weeyaan nin laga yaabo inuu mas-uul hayo ama mas-uuliyad raadinayo ayaa ilmihiina soo kaxaynaya wuxuu ka dhiganayaa qoryo u shito si uu noloshiisa isagu maka maqaan fiican u gaaro reer hebel baa la laayey reer hebel baa la xiray reer hebel baa saan la yeelay buu kaa dhaadhicinaya laakiin ujeeddada ka dambaysa wax weeyaan isaga in la yidhaahdo wasiir baa tahay ama agaasimo guud baa tahay ama madax baa tahay ee deji reerkiina laakiin su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan markaad reerkii int intu yimaado oo booskii la siiyo ma dejin karaa reerka maya adigu maxaad faa'iidi isagu la garayo wasiir buu kugu helay adiga ilmahaagiina waa la laayey gurigaagiina waa la gubay noloshaadina waa la baabaashay maxaad faa'iidiye adigu isagu wuxuu helay garanaya marka waxaan leeyahay aan laba jeer fakerno aan ka waantowno waxyaabaha raqiiska ah ee aan waxba noo samaynayn aan ka adkaano dadkayaga shacabkayaga aan ilaashana nabadgelyadeeda haddii aan ka muxuu ahaa u leexdo dhinaca ciidanka booliiska iyo ciidamada amniga ee nabadgelyada ilaaliya runtii way dadaalaan waxay ku dadaalaan meesha wax ka dhacaan lagama soo qaado mayd ama dhaawac ciidanka booliisku geystay caalamka waxaad og tihiin marka meel wax ka dhacaan oo ciidamadu yimaadaan rasaas bay ku kala cayriyaan dadka weliba waddamada africa rasaastaas khasaaro badan bay geysataa ciidanka booliiska iyo ciidamada kale ee amniga me goob wax ka dhaceen oo ay yimaadeen oo qof ku dhintay ma garanaysaan taas waxay keenaysaa ciidamadu waa shacabka shacabkuna waa ciidamada waxaan doonaynaa waxa weeyaan wada shaqayn in ciidanka amniga gacan la siiyo in qofka fidno walaha loo la tuso inaad idinku soo qabataan oo aad tidhaahdaan qofkaana rabshadaan sameeyey qofkaana khaladkaan sameeyey qofkaana waxaan qalay indhaha iyo gacmaha iyo lugaha u adeega ciidanka booliisku waa shacabka horeyna waan uga hadlay arrintaa shacbi ciidanka booliisku ma taagna meel walba goob walba ma joogaan laakiin waxaa u jooga shacabku ay ka dhasheen iyagu hadduu shaqada ka taga waa shacbi marka uu imanayo ciidanka soo qoranayana waa shacab markaa ha u arkinina ciidamadu inay yihiin ciidamo dusha ka soo duulay oo inta meel kale ka yimid waddanka qabsaday ma ahan waa wiilashiinnii oo amnigiina sugaya oo marka aad habeenkii gurigiina tagtaan oo seexataan dukaankaaga iyo bakaarkaaga iyo gurigaaga waardiye ka haya haddaad marka cadow u aragto waa dhibaato ciidanka booliiska waxaan leeyahay ama guud ahaan ciidamada amniga ha loo turo dadka shacabka macaamilkooda ha la wanaajiyo ha la soo dhoweeyo qoryaha sanka laga gelinaya yaan la samayn qofka ku ag maraya gaar ahaan dhallinyarada securitiga ka shaqaysa oo madaxda la socota waxaan leeyahay qaabka aad ula dhaqmaysaan dadka shacabkaa qaab wanaagsan ha noqdo hadal wanaagsan marka aad dareeskaa gashato hadallada qayb yar baad ku leedahay dhaqankana qayb yar baad ku leedahay waa kaa xirmayaan waayo mas-uuliyadda aad haysaa noocaas waxaa weyaan dadka shacbiga ah hadal xun kuma oran kartid wax kuma dhufan kartid ma riixi kartid ma dili kartid waxba kuma samaynaysid keliya waxaad u sheegaysaa waxa aad doonayso walaal halkan way xiranta halkaa mar meeshan waa la xiray ka leexo adoo raalliya yacni qaab dabacsan oo kaha ka habboon habka agressiivka ah oo ad adag oo dadka loo dhaqmayo ha laga daayo dadka shacabka ha loo turo waa dadka yagii iyagaan ilaalinaa iyagaan waardiyeynaa iyagaan usoo jeednaa iyagaan u dhimanaynaa iyagaan u dhaawacanaa taa markaa intaa kaga gudbo waxaan rabaa qiso yar qiso yar inaan ka sheekeeyo qisadaas waxaa weeye dad baa la laayay hadda ka hor boosaasa lagu laayay qofkii dilay baa lasoo qabtay maxkamad baa la geeyey markhaantigii iyo qiraalkiisii labadii waxay ku caddayn inuu dembigaa galay waad u doodaysaa maxaad ka filaysaa kii qofkii la dilay lahaa oo u dilay inu inay kaaga yimaadaan markaad aniga walaalkay disho shacab baanahay ama ciidan baanahay walaalkii qofkii dilay baan soo qabtay sharcigan ku kalsoonaaday waa la xiray mudaharaad iyo buuq baad samaynaysaa ujeedadaadu maxay tahay ninka walaalkay dilana sii dayso maxaad iga filaysaa aniga marka waxaan leeyahay marka laba jeer hala fakero waxaan u baahannaha inaan ku kalsoonaano sharciga waxaan u baahannaha inaan ku kalsoonaano maxkamadaha sax raacfaan waa la qaadan karaa raacfaanku wuxuu leeyahy qofka in la qanciyo haddii khalad lagu xukumayna maxkamadda kala caddaynaysa hadduu sax lagu xukumana maxkamadda kala caddaynaysa lakin ha lagu kalsoonaado ee qofkii gacan ku dhiig lahay aan shala xukumay ayaan u mudaharaadayaa si aan u sii daayo ujeeddada ka dambaysa ayaa ii sheegaya shacabku idinkaa idin weydiinaya dadkii u ahaa eliidka ama hoggaanka u ahaa dadka markii inta halkaa lagu dilo qofkii dilay waan ognahay qofkaan in lagu shaqaysto lasoo diray cidda soo dirtay waa isla ognaa waa waa ka daba tegaynaa waxaa jiray sheeko masriyahoo nin weyn oo cimlaaq ahoo meel tuulaha wuxuu deganaa kayn dhexdeedu deganaa marka subaxii baa dadka tuulada degani soo waxay kusoo yaan la dagaalamaan ninkii fallaaray la dhacaan fallaartii lagu soo tuura waa jebiyaa wiil yar baa u yimid wiilkii yarkaa wuxuu yidhi inta aad fallaarta ku lagu soo tuuroo jebinayso meesha fallaartu ka soo dhacaysa maa tegtid waxaan rabnaa markaan xaqiiqda inaan ka hadalno waxa weeyaan wiilasha yaryar oona lagu soo tuurayo dhagaxa ah waan ognahay meeshay ka yimaadeen laakiin ogow rag samaan buu ku fiican yahay rag marka la leeyahay alemru marka qur-aanku leeyahay oo kale rag iyo dumarka waa laga hadlaya uma jeeda marka rag keliya mujtamaca wanaag iyo nabad wuxuu kaga fiican yahay ma jirto dagaal meel lagu gaari mayo xumaan meel ku gaari maysid bini aadanka waxaa la yidhahda waalidka carabsan baa lagu nuwaa kii ku dhalay oo jirkiisa ilahay kaa sameeyey ayay soomaalida waxay ku mahmaadaa walaal carabsan baa lagu nugaa ama waalid carabsan baa lagu nugaa yani waxa weeyaan hab wanaagsan ula dhaq hadday xuquuqa kaa maqan tahay xuquuqdaas si nabadgelyaha wanaagsan ku raadso haddaad xukun doonayso inaana xukunta rabto imow tartan gal waa la tartamaa waa la wada hadlaa imow laakiin xabad baan wax ku raadinayaa ma dhacdo mana dhici doonto xabadna wax ku heli maysid wanaag baa dadka deeqa wanaagga u imaada ciddii wax doonaysa wada hadal u imaada la hadlo dowladda la hadlo shacbiga la hadlo waxgaradka laakiin dagaal baan wadayaa twenty four hours dowlad lagama guulaysto xaqiiqdu taa wey adaa ku burburaya dadkan kalena waxaan leeyahay xamar ba waxayna samayn jireen markaan tuuga soo qabana gurigooda jabsaday ban dhagaxyin jireen dhagax bay booliiska la dhici jireen xaqiiq wey sidii oo kaleyo sanad ku dhicen haddii shalay wax dhaceen taariikhda ka faa'iidayso caqliga suubane ha ku baro waxa dhacaya ma ahan wax munaasib ku ah dhibaataa ka dambaysa dhibaatada ka dambaysana waanu soo aragnay ma aha midna looga sheekaynayo waddanka iyago oo buuxa oo barwaaqo ah oo nabca ahaanu dagaal isku taagnay dawladdii baanu la dirir maxaa ka dambeeyey burbur iyo baaba meeshay ku dambaysa waa ujeedaan marka waxaan leeyahay soomaalida waxaan ku soo gabagabeynayaa nimaan kuu furi dooniy waan kuu rarin nimaan kuu furi dooniy waan kuu rarin intaasaan kusoo gabagabaynayaa aad baan u mahadsan tihiin fahda mediana waa salaamaya